Magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa lagu soo gabagabeeyay kulankan oo ku saabsanaa is-dhexgalka bulshada iyo booliska degmada. Kulankan oo socday muddo labiyo toban maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay saddex boqol iyo konton qof oo ka kala socotay afarta xaafadood oo ay ka kooban tahay magaalada Jowhar. Qaar ka mid ah guddoomiyaasha afarta waaxood ee magaalada Jowhar oo ugu horreyn ka hadlay kulanka ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha ay ka faa'iideen intii uu socday kulanka.
marka boliiska boqolkiiba sagaashan shaqo badanaa nagala dhexayso labaiyo tobanka maalmood oo aan hadda annaga aan ka shaqaynayna meeshan oo aan joognay wax badan aan ka faa'iidnay oo awil annaga naftakayna aan oo dhagaha daar nooga jaray wax badan waan ka faa'iidnay barnaamijkan oo maamulku soo qaban qaabiyey aaday u fiican yihiin oo isdhexgalka bulshada iyo booliiska maadaama laba iyo toban beri uu soo socday wax badanaa laga faa'iidaystay culamo udiinkii dhallinyaradii haweenkii mas-uuliyiintii guddoomiyaashii afarta xafadood kulli laba iyo tobankaas beri wax badanaa laga faa'iidaystay qaabkii booliiska iyo dadka ay isku fahmi lahaayeen qaabkii booliiska ay wax u xali lahaayeen qaabkii ay isku fahmi lahaayeen waxaasoo dhan aan ka faa'iidaysanay Ee, hadda waxaan u maleynayaa laba iyo toban beri ka hor saan ahayn maanta ma nihi micnaha aad ayaan usoo u fahanay marka waxaan leeyahay barnaamijyadaan oo kale maamulka waxaan rabnaa inuu kusoo celceliyo Ee, barnaamijkan waxaa qayb weyn ka qaatay maamulka degmada jowhar iyo bulshada waxay ahayd dalab ka yimid maamulka degmada ugu horeeya gudoomiyaha degmada jowhar desembar oo ahaa in booliiska iyo bulshada loo qabto barnaamij isdhexgal ah si ay u faa'iidaystaan Guddoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtaar iyo Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Cabdi Shiikh oo ugu dambeyntii soo xiray kulanka ayaa sheegay in barnaamijkan ay tahay mid qiimo u leh bulshada deegaanka iyo booliska.
cid kasta oo naga gacan siisay waxaan leeyahay aada umahadsantihiin Een, eh, dadka haddii ay wada shaqayn yeelanin wax horumar ena ma gaarayin nabadgelyana ma helayin hadduu ala yidhaahdo marka waxaan leenahay isdhexgalkeena ha noqdo mid taabagala eh, wax lagu noqdo eh, dadka aan la jaan qaadno adduunka ee xaqiiqdii mar kale soo qaban qaabanayo un wax walba oo la qabanayo ulijeeda ayaa laga leeyahay laba iyo tobankaas maalmood waxaa ka faa'iidaysatay saddex boqol iyo lixdan qiyaastii dad tiro la eg Ee, waxaan rabnaa marka faa'iidooyinka aa hesheen waxaa ka mid ah inaad bara- inaad barateen buliiskii haddii aad shalay ka fahansaneedeen inuu si qaldan u shaqaynaan maanta waxaa barateen inuu saaxiib idinkugu dhow uu yahay oo bulshada u dhow waxaan rabnaa marka in laga faa'iidaysto fursadihii iyo waxbarashadii maanta halka maalmaha iyo socda aad inta ka barateen waxaan rabnaa inay degmada jowhar noqoto meel amniya si ay ku noqon kartaa waa inay bulshada iyo booliska ay iska warhayaan ay xiriir leeyihiin